howlgallada howlgallo ay wadaan weeye ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya howlgalladaasna waxaa laga waday degmooyinka dhawaan loogu soo loogu soo xiray tababarada ciidamada ee booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya berjaale jiisoor dhangax dheere iyo buurha kaba howlgalka ugu dambeeya xalay buurha kaba ay ka fuliyeen ciidamada booliska gaarka ah waxayna soo dileen nimankii nabaddiidka ahaa oo meelkilood ay dabal yidhaahdo buran iyo buran iyo bambooyin laba qof oo kuwaas nabaddiidka kamidna way nolol bay kusoo qabteen anaga dee hadduu dagaal iyo brexit oo baxay tacaabin wax saas u banay ma ahayn sidoo manta wax dagaal ah hadda uma soo hirinoo waxa badan waa soo tuura laakiin brexitba sidii lagayiba ugu tala loogu talagalay buu dhacay dhankaas dee xilihii waa la bandhigi doonaa dhanka saxaafadda meydkooda iyo hofta laga furay insha allahu tacaala laakiin sacadu way dhacaysaa rag baa ragga loo baxay rag waa wax dagaalamay wey laakiin waxaa weye sacado culus hadda ay la fahmeen ma jirto ama sideedaba waxa waxaa usoo haray inay farxas iyo nafalcaarinimo baa usoo haray maya qaraxyo ma dhicin qaraxa waxaa waye bamba gacmeed oo magaalada dhaxdeeda lagu tuuray xalay bu ayayna buuraha kaban bay ahayd dad shacaba wax ku gaaray meel shacab ka caweeyeen howlgalkan kuu sheegay kaas weye kaas lagu soo raggaas nimankaas jilaawalka ay ku sugnaayeen buu ahaa de waa lasoo dhameriyey inay joogana banaanku yaalaa hubkiin wateena waxaa laga soo furay laba naf laba qof oo ayaga kamid ah nololda lagu dabo dhimasho dhinacoodan wey bration bakaysan buu ahaa ciidamada gaarkaas tooska usoo fuliyeen bratinkaaas xilligan waxaa usoo gaaraan waxay ku furmaan taliskooda buuraka tan dhimatay waxaa weeye laba nolol ugu horeeyey laba qof wey oo ka tirsan nimankaas nabaddiidka ragga de waa las yaqaanaa deegaankaa la fura xisay rala yaqaana oo nimankaas maaragtay jiray oo kuwa maaragtay dagaalamadooda kuwa lacagta aruurimaha kuwa dagaalamay oo rag la garanayo wax khasaara maagaarin nabadayna kusoo noqdeen british u dhacay jantahay meeshan hadda ciidamada iyo maaragtay ciidamada qaar baa kusugan qaarna kaliska kusoo noqon raggaas maxabuurta ay soo wadaan insha allahu tacaala tuulikasta meel kasta ay kusugan yihiin inaan british